madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sabtidii u sheegay xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka in dib uu ugu soo celin doono wax walba oo lagu gaaro kulanka la filayo inuu dhuusamareeb uga furmo dowlada dhexe iyo maamulada gobolada dalka kaasoo la iskula eegaya nuuca doorasho ee heshiis ay ku wada noqon karaan dhammaan dhinacyadaasi
waxaa lagu balansan yahay in la isugu noqdo oo la isugu tago magaalada dhuusamareeb si dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay uga arrinsadaan hannaanka doorasho ee dalka lagu hagaayo taasoo aan ku rajoweynahay inuu noqdo mid sii horumarinaya geedi socodka dimuqraadiyaddeenna madaxweynaha mas-uuliyadiisa ugu horreysa waa ilaaliyaha dastuurka iyo sharciga dalka u deggan waxaan mar kale idiin caddeynayaa bacdamaa aad tihiin codka shacabka oo aada matashaan ummadda soomaaliyeed ayna tahay inaan baranno golahani wuxuu wakiil u yahay dowlad goboleedyada wuxuu wakiil u yahay shacabka soomaaliyeed go-aankaa gaartaanna waa in dalka oo dhan laga aqbalo waa sida ay tahay waa sida caalamku ku shaqeeyo waxaan idiin caddeynayaa inaan halkan aan ku soo celin doono heshiis walba oo aan la gaarno madaxda dowlad goboleedyada si aad kaalintiina dastuuriga ah aada uga qaadataan hadduu ilaah yidhaahdo
hadalka madaxweynaha ayaa waxa uu ka careysiiyey hogaanka aqalka sare ee baarlamaanka oo sheegay in madaxweynuhu uu dastuurka dalka markaasi xadgudub ku sameynayo gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi oo ka hadlayay kulankii xubnaha aqalka sare ay shalay yeesheen ayaa waxa uu yidhi aasaaska dowladnimada dalka weliba waxay ka kooban tahay saddex heedood oo kale ah heedda sharci dejinta oo ka kooban golaha aqalka sare iyo golaha shacabka heedda fulinta iyo hay-adda garsoorka ma aha kolka dowladnimadeennu golaha shacabka ma aha ee dowladeennu waxay ka kooban tahay saddexdaa heedood markii uu madaxweynaha jamhuuriyaddu doonayo inuu ka hadlo arrimo qaran waa inuu u jeediyaa baarlamaanka federaalka oo ka kooban labada aqal golaha shacabka iyo aqalka sare ee hal aqal keliya uma jeedinayo sidoo kale waxaa hadalka madaxweynuhu uu shaki geliyey sida madaxweynaha ay dhab uga tahay xal laga gaaro kulanka dhuusamareeb saddex ee la filayay inuu furmo shan iyo tobankii bishan inkastoo aanan si rasmi ah loo sheegin inuu dib u dhacay shirka dhuusamareeb saddex haddana waxaa jirta in ilaa iyo maanta oo bishu ay tahay toddoba iyo toban ay kulanka ka maqan yihiin mas-uuliyiinta maamulada jubbaland iyo puntland mar aan la xiriiray mas-uuliyiinta kala duwan ee maamuladaasi ka tirsan waxay walaac ka muujiyeen sida shirkaasi ay natiijo wanaagsan uga soo bixi karto inkastoo aysan dhinaca kalena si rasmi ah u sheegin in kulanka aysan tegaynin balse madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dane oo kasoo laabtay safar uu ku tegay dalka jabuuti ayaa hadal uu ka jeediyey soo dhoweyntiisii waxa uu ka hadlay kulanka dhuusamareeb saddex
laakiin waxaa qof walba qirayay muddada xileedka harsan iyo baahida loo qabo in qof iyo cod la qaaro inay adag tahay taana waxaa caddeeyey guddoomiyihii doorashooyinka oo si cad u sheegtay inaysan muddada xilka harsan aysan ku qaban karin haddii waddada sharcigu ay xiranto waxaa dabiici ah oo ilaa iyo soo jireen ah ilaa iyo labadii kun in waddo siyaasiya la aado xal siyaasiya la aado si dalku uu hore ugu socdo shirka ka qabsoomaya dhuusamareeb sida khudbada madaxweynaha ka muuqatay waxaa muuqanaysa taladii dalka inay baarlamaanka u taallo baarlamaanka laga sugaayo isaga uu go'aanka gaari doono puntland markii xal siyaasiya dhaba u jiro diyaar bay u tahay inay xalka siyaasiga qaybteeda ka qaato hadduu xal sharciya jirana sharciga ayay hogaansan dimi doonta haddii laha haddii ay aragto wax sharciga khilaafsan ama ay aragto in sharciga la baal marayana oraahdeeda ku habboon ayay oranaysaa wakhtiga ku siyaasiyiin ku dhow dhow madaxtooyada jubbaland waxay sheegeen in aysan weli go-aan ka gaarin in shirka dhuusamareeb ay tegayaan iyagoo muujiyey waxoogaa walaaca oo ku aadan sidoo kulankaasi mirodhal uu ku noqon lahaa dhanka kalena xalay goor dambe ayaa war-saxaafadeed laga soo saaray madaxtooyada puntland oo ku saabsan ka qaybgalka kulanka dhuusamareeb saddex waxa ay ku muujisay puntland inay u baahan tahay damaanad iyo duljooga beesha caalamka si ay ula socdaan xaqiiqda kulankaasi oo ay sheegeen in aysan dhab ka ahayn madaxweyne farmaajo in lagu gaaro heshiis markaasi miro dhal ah cabdirashiid khaliif madaxa macadka heritage ayaa sheegay in madaxda maamulada gobolada ay ku habboon tahay inay kulankaasi tagaan fakarkoodana ay halkaasi ka dhiibtaan soomaalidu waxay ku mahmaadaa hawshaan ku huri doonin horaal loo galaa marka waxaan waddaa in laisku waafaqsan yahay in doorashana dhacdo hanaankana laga heshiiyo oo hadda ay ra-y caalamka ama madaxda gobolada ha noqoto ama shacabka caadiga ha noqoto ama bulshada rayidka ha noqoto ama bulshada caalamka ha noqoto in hadda la wada garowsan yahay inaan laga maarmin si midnimo ah in looga tashado doorashada dhacaysa say u ekaan karto hadda tale in maaragta dhuusamareeb waxaa lagu suntay in tale lagu gaaro sidii doorashada looga heshiin lahaa iyo qaabkeeda marka waxaan isleeyahay inkastoo hadda la isshiidshidaayo waxaa xal noqon kara inay odayaashaas hadda labada maamul goboleed puntland jubbaland inay tagaan xal waa noqon kartaa oo ay soo dhegeystaan haddii tala la hayo sidii ay tala lahayo dowladdu ay tala keentay iyo guddigii tala keeneen howsha loo dirdiray ama ayagoo ay tala hayaan hadday tala keenaan saan hala yeelo kasakoo wakhtiga gabaabsiga ah waxaa sidoo kale jira culays weyn oo ka imanaya beesha caalamka taasoo saldhig u ah saddex arin oo ah in aan la qaadin tallaabo amniga wax u dhimaysa in la qabto doorasho heshiis lagu wada yahay oo ay isku raacaan dhammaan dhinacyada soomaaliya iyo inaysan imaanin muddo kororsi madaxweyne farmaajo ayaa tegay shirka dhuusamareeb isagoo aanan weli soo magacaabin ra-iisul wasaare waxaanay dadka qaar ku tilmaameen in madaxweynuhu uu ka faa-iideysanayo doonista siyaasiyiinta iyo beelaha qaar ee kursigan bannaan ee ra-iisul wasaaraha si uu xoogaa taageeraha uu ugu helo xilligan adag ee wadahadalada arrimaha doorashadu ay socdaan cabdirashiid khaliif madaxa macadka heritage ee magaalada muqdisho ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in madaxweynuhu dedejiyo go-aanka gaarista arinta ra-iisul wasaaraha oo aanan la lug jeedin waxaa la gudboon saan sheegayba in hawshii aan ku huri doonin horey baa loo galaaye danta laga raaco qof kasta iyo gruub kasta ama maamul goboleed ha noqoto ama bulsho rayid ha noqoto ama cilmi baariyaal ha noqoto ama maaragtay aqal sare ha noqoto ama aqal hoose ha noqoto wixii la hayo oo hanaan doorasho oo shaqeyn kara lasoo saaro toban hadday noqdaan lakala hurgufo lakala haadiyo saddex laga soo reebo saddexaas laga sii doodo mid marka shaqeyn kara oo dadkoo dhan si siban ugu wada adeegahayo hadda qof gooni aan u danaynahayn waa la gaari karaay in in maaragta in la gaaro taas horta waxaa mooda waxaad moodaa in macnaha in macnaha ay lagu khasban yahay in la sameeyo ugu dambeynna madaxweynaha ra-iisul wasaaraha inuu soo dedejiyo hadduu hadda ninkan odegayo jooga meesha shaqadan yaqaana u deynhayana uu u daayo waa hadda wuuna ka bixi karaa bilana waa hareen hataa xukuumaddaa joogto wasiirada shaqay hayaan shaqadooda loo daayo oo waxaan ay say macnaha adduunka u aamino lacagta loogu aamino hadduu nin kale dooran hayana halka awoodoo keliya oo madaxweynuhu dalkan ku leeyahay oo aan lala wehelin waa magacaabidda ra-isul wasaaraha marka kaasna inuu soo dedejiyo ama maaragtay habkan waa la gacan dhowrka ayoo ay sugayaan ragga qaarkiis ama maamulada qaarkood ay sugayaan intuu ra-iisul wasaare magacaabo dadka qaarkiis ay ku gariifaan oo kasoo go-aan oo mucaaradka kusoo biiraan asagu intuu uu ka fakerayo intuu ra-iisul wasaare maqan yahay waxaad kala dhaqdhaqaajin kadhid kala dhaqdhaqaaji habkaas waa la gacan dhowrkaa dowlad lagu maamuli karo inkastoo kulankii hore ee dhuusamareeb kow iyo laba uu dhacay iyadoo aanay beesha caalamka wax saameyn ah ku lahayn hadda kulanka dhuusamareeb saddex waxa uu u muuqdaa in ay muhim u tahay ama aanu ka maarmaynin culays saarka beesha caalamka